madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib socdaal laba maalmood qaatay oo ay ku tageen xarunta maamul goboleedka puntland ee garoowe madaxweynaha ayaa intii uu halkaasi joogay wadaxaajood waxa uu la yeeshay madaxda puntland oo ay ka wada xaajoodeen arrimo dhowra waxaana jiray isfaham la-aan labada dhinac ah intii wadahadalladu ay socdeen haddaba wadaxaajoodka kadib ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay garowe madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka puntland nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray goordhoweeto magaalada garowe madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole oo hadalka ku horeeyey ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta dalka midnimada soomaaliya iyo nabadgelyada guud wax badan baan isku afgarannay waxna weli waa loo rahmay haddii aan inii sheeg waxaan isku afgarannay waxaa ugu horeeya in dib u heshiisiinta soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed nidaamka broseska wadahadalka ah loo maro oo ay socoto oo aan laga hakan meel kasta ha gaadhee waa dib heshiisiinta iyo midnimada soomaaliyeed tan labaad nabadgelyada dalka oo u socota dowladii federaalka ah oo dhismi doona iyo puntland oo jirta iyo dowladda dhexe in ciidamadii sidii mustaqbalka loo midayn lahaa loo wada shaqeeyo guddi farsamo la sameeyo madaxweynaha puntland ayaa ku dheeraaday dhanka kale in loo baahan yahay socodsiinta heshiiskii dhex maray puntland iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya bishii hore waxaa kaloo ka mid ah heshiiskii dowladda federaalka ah ee dowladda puntland ay ku kala gaadheen markii prime ministerka waftigiisa la ka yimaada koo iyo tobankii bishii hore in la ayiro siduu ahaa loogu socodsiiyo hadday ahaato xag amni xag dhaqaale iyo xag wada shaqayn iyo xag dastuuri ah dastuurkii in lagu dhaqmo lana dedejiyo lagana wada shaqeeyo siday ku isku lahayn dowladgoboleedyadii kale puntland ayaa sheegtay in dastuurka federaalka laga saaray qodobo lagu heshiiyey waxayna sheegeen inay soo bandhigeen qodobo la tuuray dowladda soomaaliyana ay ka sugayaan inay arrintaasi wax ka qabato arrin kale oo jirta waxaa weeye dastuurkii lagu saxeexay labiiyo labaatankii juun labadii kun iyo labiiyo tobankii magaalada nairobi oo united nation ay garantar ka ahaayeen waxyaalo badan oo intaa daraafkii la tuuray daraafkii la sameeyey oo qaarna laga tegey qaarna la geliyey aan la aqbali karin oo ayaan dowladdu uga fiirsan horay ay u ogeyn markii isagaa loo qabshay markii isagaa la doortay madaxweyneha tobankii sebtembar baa la doortay daraafkaas aan sax ahaynna waxaa la sameeyey toddobadii sebtembar iyadana waanu soo bandhignay waana laga warheri doonaa xilkana wuxuu saaran yahay dowladda federaalka iyo baarlamaankeeda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ujeedka socdaalkooda uu ahaa wadatashi ku aadan howlaha horyaalla iyo kuwa soo socda madaxweyne farole intii uu sheegay inaan dib mid doonayo waa inahaas ujeeddada safarkeenuna sidiisaba wuxuu ahay wadatashi guud ahaan aan ka wada tashanayna amuuraha hadaayaadka wixii noo dhiman iyo wixii hadda taagan intaba sida uu madaxweynaha u sheegay wixii aa isu soo qaaday intii badnayd oo maanta taagnay in hore loo wada waan iska afgaranay waana socon doontaa dhawaanna waxaad arki doontaan howlo kale iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo badan oo lagu dhaqangelinayo amuurahaas ama lagu xaqiijinayo waxyaabihii madaxdii dowladda iyo dowladda federaalka iyo dowladda puntland horey ay u wada gaareen heshiiska ad garanaysaan oo hore loo waxeeyey in la camaliyeeyo dhaqan galo shaqooyinkii lagu ballama ay qabsoomaan waa waxyaabaha una isla garanay in aad iyo aad loo dardargeliyo la waxaysiiyo
madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dastuurka federaalka markiisii horeba ay ku aqbaleen qabyo aan dhammaystirnayn islamarkaana ay eegayaan walaaca ay puntland arrintaasi ka muujiyeen arrinta ku saabsan dastuurka federaalka dastuurka federaalka broses dheer uu soo maray meelo badan uu soo maray inuu dhiman yahay oo dhammaystir u baahan yahay laysuma layskuma diidanayn waana laysla gartay inuu sidaa yahay markii la ogolaanayeyba sidaasaa lagu ogolaaday dhammaystirkiisiina waan ka wada shaqaynaynaa dowladda puntlandna consenska ay noo muujisay iyo meelaha ay wax ka tilmaantayna waan waa la iska warsanayaa iyo waxa ka jira gudoomiye goboleedka puntland iyo ciddi kaleoo muxuu ahay tala kula intaba in si wada jir ah wax raalli laga wadayahay mar walba ay ahaadaan ayaan rabnaa dastuurka haddii aan la yidhaahdo madaxweyne xasan sheekh ayaa mar uu ka hadlayey arrimaha samaynta maamul goboleedyada ayuu sheegay in iyadoo la eegayo daruufaha jira ay xoogga saarayaan hirgelinteeda arrinta ku saabsan samaynta maamul goboleedyada waa arrin dastuuri ah oo iyaduna in la sameeyo ay tahay waxa keliya laga wada hadlaa laga sheekaystaa waa farsamada iyo sida uun wax loo dhaqaajinayo wax loo dhaqangelinayo farsamaduna mar walba wakti waayaha jooga waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka hor farsamadii saxayd maanta inaanay sax ahayn midda maanta saxayd maalintaa wax la qabanayo farsamada ku habboon ee wax loo qaban kara ee ugu dhib yar ee ugu qarash yar ee ugu maxaanku yidhahda colaad yar ee ugu wakti gaaban unbaa mar walba la adeegsan doona haddii aan la yidhaahdo siyaasadda iyo dowladisida soomaaliyana sideedaba wada tashi iyo wada xaajood iyo wada hadal inbay ku imaanaysaaye qori iyo dagaal iyo maxaanku yidhahda colaad ku imaan mayso shirka oo ku dhowaad lix saacadood soconayay ayaa arrimaha aan heshiis rasmi laga gaarin wadahadalkooduna dheeraaday dhinacyadana ay ugu dambayntii ku heshiiyeen in dood dheeraad ay ka yeeshaan sida warar hoose ay sheegayaan waxaa ka mid ah sida looga qaybgalayo shirka london iyo maamul u samaynta jubbooyinka oo labaduba ay ku kala aragti duwanaayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa isla galabta markii uu dhammaaday shirka jaraa-id isaga iyo wafdigiisa waxa ay u ambabaxeen magaalada muqdisho nuux muuse birjeeb v o a garowe